إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله حديثي معكم اليوم حول تحريم الخمر المذكور في قول الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أيها المسلمون هذا صدح الأعراض الأخرني سورة المائدة كمضة وحيلاي سبحانه وتعالى وكجور هميان khamriga xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey in la cabo oo waxa weeya la isticmaalo wuxuu ahaa khamrigu faraad islaamka ka hor banaanaan jiray kadibna maraaxil ayaa uu soo maray taxriimintiisa oo markii ugu horeysa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu tilmaamay in dhibtiisu ay badan tahay isagoo waxa weeye tarbeedaya in waxa weeye markaa in laga taga ay fiican tahay laakiin taxriimtiisa hala jarin taasna waxay ku sugantay qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uli yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas marka aadaas ay soo degtay dadka qaarkood waxa weeye way iskaga tegeen markii lagu tilmaamay dhib inuu leeyahay dheeftiisuna waxa weeye markaas ayar tahay qaarkoodna way caddeen oo waxay idhaaheen nalooma diidin ha la tilmaamo in dhibku waxa weeye uu leeyahay kadib ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu xarimay xaaladaha salaada la tukanayo in waxa weeye la cabo waayo qofkun caqligiisa iyo mahankiisu una joogin in cibaadadii waxa weeye markaas uu la yimaado siday ahayd ilaahay subxaanahu watacaala uu faray mid waxa weeye suurto geli karta maaha markaasa ilaahay subxaanahu watacala ui yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquluun waxaa hadda ilaahay subxaana watacaala dadka muuminiinta ugu diiday inay salaada u dhawaadaan iyagoo wax weeya xabsan oo taqaansan marka xaaladda salaada waxa weeye xaaraan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala mar marxaladaa labaadna khamriga uu ka dhigay waktiyada kale laakiin waxa weeye waa u banaana marxaladda saddexaad waxay noqotay in ilaahay subxaanahu watacaala taxriimkiisa uu jaray oo wakti kasta xaaraan ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay khamriga intiisa badan iyo inta waxa weeye yarba waana aayadda qur-aanka ka mid ah ee suurat lmaa-ida hadda waxa weeyaanu akrinay waa wixii ugu dambeeye khamriga ku saabsan ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun aadaasa ilaahay subxaana watacaala khamriga uu ku xarimay taxriimkiisana waa shay waxa weeye laysu ijmacsan yahay oo qofka waxa weeye yidhaahaa khamriga cabitaankiisu waa xalaal qof waxa weeye murtad ah oo xerada islaamka ka baxaya waxa weeye u noqonay allahuma in lam yahi qof markaa islaamka ku cusub isagana waxa weeye markaa waa loo sheegaya waa la baraya hadduu kadib ictiqaadi waayo inuu xaaraan u yahay waa uu gaaloobay aayadda aya aayadaha ayaa ilaahay subxaana watacaala walaalayaal khamriga waxa weeye u ku kharimay oo inoogu diiday khamrigu muxuu yahay waxa weeye wax kasta oo qofka maankiisa doorinaya oo caqligiisa waxa weeye ka kaxaynaya khamri ayaa la odhanaya sida rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam yuri kullu mubkirin khamr wax kastoo qofka sakraaminaya oo maankiisa ka kaxaynaya waa khamr wa kullu mubkirin xaraam wax kastoo maanka doorinayaana xaaraan ayuu noqonay sidaa og baa culimadu raxmatullaahi calayhim xafiishadda hadda xafiishadda waxa weeye loo yaqaan anwaaceeda kala duwan ay u haleeshiiyeen oo yidhahan khamriga ayay kamid tahay bal waxay tilmaameen waxa weye culimada qaarkood inay khamriga waxyaaba badan ay kaga xun tahay oo waxa weeye ay ka shar badan tahay aada qur-aanka ilaahay subxaana watacaala khamriga uu ku xarimay aada iyo aad ba ilaahay subxaana watacaala taxriimka khamriga iyo diiditaankiisa u adkeeyey ilaa waxa weeye bacdu saxaaba laga soo guuriyey in yidhaaheen shay waxa weeye xaaraan timayntiisa uu ka daran yahay khamriga waxa weeye ma jiro si ilaahay subxaana watacaala u xarimay ee taxriimkiisa u adkeeyey waxa ilaahay subxaana watacaala ui yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa loo baaqay ilaahay subxaana watacaala u yeedhaya dadka ahluliimaankaa waayo iyagaa waxa weeye kuwa awaamirta ilaahay subxaana watacaala qaadanaya iyagaa kuwa ka tegaya ilaahay subxaanahu watacaala waxa u diiday laakiin qofkaan ilaahay subxaanahu watacaala aan rumaysnayn aan min ahlil iimaan ahayn isagu waxa uu doono ayaa waxa weeye uu la imanaya waa qofaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baqanahayn oo waxa weeye aan weyneynahayn yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaab waalaslam rijsun min camali shaytaan waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi waxa dadka iimaanka laga helaw waxa uu yahay khamriga iyo maysirka oo qamaarkaa waa waxyaabaha waxa weeye markaas dadku muqaalabada ay ku galanay waxa weeye wax ku kala helaan iyadoo waxa weeye labada qof markaas walbaki badiya uu lacagtaa uu qaadanayo wax alla wuxuu doono waxa weeye ha noqdo amba waxa weeye fardiga waxa weeye shardi baan dhiganaya dadka idhaan ha noqon hadday sidaa noqoto inaan intaa qaadanaya hadday noqon inaad kuwaad qaadanayso amba turubka waxa weeye lacagta lagu kala qaadanayo ha noqdo amba waxa weeye wax alla wuxuu doono ha noqdee waxyaabaha damaarka loo yaqaan ee waxa weeye qofku marka uu gelayo una kala garanahayn inuu wax heli doono iyo inuu waxwaayi doono bal labadaba laga yaabo inuu waxna ku helo waxna uu ku waayo waa shay wax weeye xaaraan ah oo ilaahay subxaana watacaala u xarimay oo waxa weeye khamriga uu raaciyey sababta khamriga loo raaciyeyna waxa weeye waa waxyaabaha waxa weeye dadka markaas fasahaadinayo dhibta ayaa ay ka wada mid yihiin waata kale waxa weeye qofka barta khamriga cabitaankiisa iyo qamaarka iyo maysirkaa sida uga haro ee uga go-ayaa waxa weeye daran waxa ilaahay subxaana watacaala uu geliyay aadaatu xabri inama alkhamru waalmaysir waalansaab yacni waxyaabahaas waxay yihiinun waxyaaba rijsiya oo najaasa ayaa ilaahay subxaana watacaala u yihi camalka shaydaan ka waxa weeye ah xumaanta waxyaabahaas ay xun yihiin ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay aayadaas oo khamriga iyo maysirka iyo qamaarka iyo aslaamta oo waxyaaba waxaweeye wax ku kala qaybsan jireen amba ay ku faahsan jireen iyo ansaabta oo waxaweeye asnaamta ay caabudi jireen ah ilaahay subxaana watacaala xumaanta ayaa waxa weeye uu kusoo ururiyey oo uu kusoo kooba xasri uu ku geliyey inama oo min adawaat alxasriya ayaa ilaahay subxaana watacaala wax weyeysta waxaa kamid a qaabka hadda khamriga taxriimkiisa iyo meesirka ilaahi subxaana watacaala ugu adkeeyey in waxaweye lala xidhiiriyo asnaamtii oo shirkigiia shirkigiiyo asnaamtii gaalada ay caabudayeen ee ilaahay subxaana watacaala ay kaga kufrinayeen ayaa khamriga ilaahay subxaana watacaala iyo maysirka uu la xidhiiriyey taasuna waxa weeye waa xumaantiisa iyo waxa weye adkaanta taxriimkiisa waxa weeye uu daran yahay waxa ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay rijsun inay yihiin wax qadir oo qoror ah oo waxa weeye najaas ah rijsiga waxay culimo fara badan waxa weeye ay ka qaateen in macnaheedu uu yahay yani waa najaas walahada ya jumhuur ahli lcilmi raxmat ullahi caleyhim waxay ku tegeen in khamrigu waxa weeye najaas uu yahay culamada qaarkood waxay dhahen rijsiga waxa loo jeeda oo wax xun oo waxa weeye qoror ah walow cayntiisu waxa weeye iyana najaasba noqon laakiin waa wax xun oo waxa weeye aan wanaagsanayn rijsi inuu yahay ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay khamrigi iyo maysir waxa ilaahay subxaana watacaala uu ku sifeeyey haddana min camali shaytaan camalka shaydaanka inuu waxa weeye ka mid yahay waxay culamadu ku fasireen yani waa waxyaabaha acmaasha xun ee shaydaanku dadka waxa weeye u qurxinayo arrimahaas qaarkood waxay ciddii ugu horeysay la timid shaydaanka ayuu ahaa banu aadamkuna waxa weye waa ay kaga dayday ilaahay subxaana watacaala meelo badan ayuu noogu diiday in shaydaanka aanu raacno wadadiisa ilaahay subxaana watacaala una faray inaynu cadow ka dhigano waayo waa cadow waxa weeye soo jireen oo cadaawadiisa ay daran tahay waxa ilaahay subxaana watacaala haddana u yihi fajtanibuu ka fogaada ilaahay subxaana watacaala waxa weye waa uu si adkeeyey lama odhan waxa weeye ka taga waxaa la yidhi ka fogaada fajtanibuuhu ka fogaada oo ka dheeraada wey waxay koobsanaysa ka fogaada oo waxa weeye lagu diidaya inuu qofku isticmaalo oo u cabo in waxa weeye qofku uu isku daweeyo khamriga ayaa soo gudagelaya inuu qofku waxa weeye wax kale u isticmaalo inuu qofku waxa weeye ka ganacsado oo waxa weeye uu iibiyo dhammaan waxa weye waa ay soo gudagelayaan waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi fastanibuuhu ka dheeraadaya ilaahay subxaanahu watacala ui waxa weeye ka fogaada waxa ilaahay subxaanahu watacaala ui lacallakum tuflixuun waxaad mudan tihiin haddaad wax xumaantaa iyo waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala u xarimay ee khamrigu uu ka mid yahay haddii aad ka tagtaan inaad waxa weeyaan aada liibaantaan alfalaax waxa weeyaan uu qofku helo waxa uu doonayo oo uu ka badbaado waxa uu necab yahay u karaayeysanayo inaad waxyaabaha noocaas oo kale khamrigu aada la uu ka mid yahay aada la timaadaana yacni macnaheedu waxau noqonaya waa asbaabta falaaxa iyo fawska iyo liibaanta waxa weeye aad kaga fogaan fogaanaysa walaayaal sidaasa ilaahay subxaanahu watacaala khamriga aayadda waxa weeye uu ku taxriiminayo oo waxa weeye u adkeeyey oo foolxumadiisa ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye u sheegay markii aayaddaas ay soo degtay ee saxaabada ridwaan ullahi calayhim ay gaadhay khamriga waxa weeye waa ay ka hadheen kii markaa waxa weeye afka ku hayay ee cabayey waa u daadi walahada ya xadiida anas ee saxiixa waxaa ku soo aroortay in waxa weeye sikatu lmadiina madiina dadkeeda in khamrigu waxa weeye uu markaa dareerayey oo ay daadiyeen waxaa xadiis ku soo arooray in saxaabi waxa weye rasuulku markuu tilmaamay inu xaaraan u yahay saxaabi kale u sinaystay markaasuu yihi maxaad u sheegtay su i waxaan ku uhi yimi markaasaa wuxuu yihi rasuulku ina aladii xarama shurbaha xarama bayca kii xaaraan ka dhigay in la cabo ayaa xaaraan ka dhigay waxa weeye la iibiyo sidaas ayaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxa weeye shaygaa ay uga go-een markii ilaahay subxaana watacaala uu ka xarimay cabitaankiisa iyo isticmaalitaankiisa iyo waxa weeye qaab kasta inay u adeegsadaan amba waxa weeye markaas wax lagu daweeyo waa xaaraan maqtaca oo ilaahay subxaana watacaala waxa weeye xarimay wax kastoo waxa weeye khamriga xukunkiisa la mid ah oo waxa weeye sababta loo taxriiriyo ayu dadka wax sakraaminayaa waxa weeye la mid ayaa uu noqonaya oo sidaanu tilmaamnay xashiishadu iyo mukhadiraadka kale waxa weeye markaas ayay ka mid yihiin qofka caqligiisii kaxaynaya ee waxa weeye sakraaminaya waxaa ilaahay subxaanahu watacaala haddaw ku tilmaamay mafaasida iyo dhibta khamrigu waxa weeye uu leeyahay inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi lkhamri waalmaysir waa dhibta khamriga iyo kamaarkuu leeyahay ee qofka waxa weeye nolosha adduunyada uu ku keenayo waxa ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay shaydaanku waxa uu doonaya ilan khamriga iyo waxa weeye maysirka iyo kamaarku waa acmaasha shaydaanka sida ilaahay subxaanau watacaala uu tilmaameen waxa uu doonaya inuu idin dhex dhigo cadaawad iyo isnacay khamriga iyo kamaarka aada waxa weeye isticmaalayseen awgeed waa sabab waxa weeye shaydaanku uu doonaya inaad isku nocdaan oo waxa weeye aad isku colaadisaan khamrigu waxa weeye waa umulkhabaa'i waxyaabaha muxaramaadka xunxun ayaa waxa weye walaalayaal mooye amba asal waxa weeye u yahay mafaasida iyo shuruurta iyo dhibta ayaa waxa weeye aba waxa weye khamrigu walaal u yahay waxa weeye qofku markuu khamriga cabo inuu waxa weeye wax dhaco oo wax uu doobo oo dil uu sameeyo ayaa waxa weeye ay keenaysa inuu waxa weeye khalqiga waxa weeye ku tacadiyo ayaa ay keenaysa bal haddayna ku jiri lahayn khamriga ilaa qofkoo nicmada ilaahay subxaana watacaala uu siiye caqligaa ku ciyaaraya oo waxa weeye suulinaya taas ayaa waxa weeye ugu filnaan lahayd nafsado iyo waxa weeye dhib balka waran iyadoo waxa weeye xumaan oo dhan uu umu yahay oo iyadaa markaa khamriga u dhaqanayo oo uu soo jiidayo waxay ilaahay subxaana watacaala u leeyahay shaydaanku wuxuu doonaya in cadaawad iyo isnacayn iyo iscolaadin iduu dhex dhigo oo khamriga iyo maysirka iyo kamaarka waxa weeye lagu dhex dhigo wayasudakum can dikri illahi wa can isala oo idinkaa uu idinka joojiyo ilaahay subxaana watacaala xudkiisa iyo salaada mafaasida uu qofka xagga diinta kaga keenaya ilaahay subxaana watacaala halka ayuu ku tilmaamay waxuu qofka iska hortaagaya ilaahay subxaana watacaala xujitaankiisa ilaahay subxaana watacaala qofku inuu xasuusto oo ilaahay subxaana watacaala u xuso ayaa waxa weeye iska hortaagaya salaadii ayaa waxa weeye qofka iska hortaagaya sida awgeed ayaa dadka khamriga cabda dadka waxa weeye ugu xudka waxa weeye ilaahay subxaana watacaala ugu fogaanshiyaha badan ee waxa weeye ugu salaada iyo ayaay ka mid yihiin bal aqlabka waxa weeye dadka khamriga cabda ee sidaas oo kale maysirkaas waa dadka waxa weeye ahlulfisqiga ee xumaanta iyo macaasida iyo sirka ka shaqeeya waa dadka waxa weeye ugu fogaanshiyaha badan ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo cibaadadiisa ilaahay subxaana watacaala sidaa waxa weeye markaas aada u ku tilmaamayo ayaa waxa weeye ka muuqata dadka waxa weeye khamriga caba amba qamaarka iyo maysirka waxa weeye isticmaala mafaasiddiisa ilaahay subxaana watacaala halka ayuu ku tilmaamay in dhib uu leeyahay khamriga iyo maysirku xagga waxa weeye adduunyada haddii laga tiriyo dadka isku dirayo cadaawad uu ku kala ridayo xagga addiinta haddii la fiiriyo inuu yahay shay waxa weye qofkii iska hortaagay ilaahay xuskiisa iyo salaadii oo faralki ilaahay subxaana watacaala uu faray ka ugu helaa tawxiidka waxa weeye kadib waxa ilaahay subxaana watacaala dabaad yidhi fahal antum muntahuun yani waxa weeye waa istifhaam yuraadu bihi alamru intahu yani ka reebtoonaada khamriga cabditaankiisa ka reebtoonaada ambaba waxa weeye ma ka reebtoonaanaysa iyadoo xumaantiisu taa ay tahay oo dhibtaa xagga adduunyada iyo diintaba uu leeyahay oo najaas uu yahay oo camalkii shaydaanka waxa weeye u yahay ma ka haraysaan ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay waxaa saasa qaarkood kusoo arooray in intahayna waxa weeye ilaahay bacdu saxaaba yani waanu ka hadlay oo waxa weye waanu ka reebtoonaa waxa ilaahay subxaanahu watacaala aada saddexaad uu ku daray waadiicu llaha waadiicu rasuul ilaahay adeec oo rasuulka adeec oo ku adeeca ilaahay subxaanahu watacaala waxau idin farayo iyo waxau idin diidayo oo rasuulka ku adeeca oo ay ka mid tahay waxaweye khamriga iyo maysirka iyo waxyaabaha kale ilaahay subxaanahu watacaala ula xidhiiriyo inaad ka dheeraataan oo waxaweye aad ka tagtaan fain tawallaytum fa inamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin haddaad jeesataan ood adeeci waydaan oo waxyaabaha muxaramaadka ilaahay subxaana watacaala u idiin sheegay ilaah iyo rasuulkiisa aad ku adeeci weydaan waxaad ogaataan rasuulkayga waxaa korkiisa gaadhsiin ah qof kastana ilaahayba subxaana watacaala waxa weye xisaabaya camalka xun ee uu qabanaya abaalmarintiisa yowma alqiyaama ayaa waxa weeye markaa ula kulmi doona waa tahdiid sidaasoo walaalayaa ilaahay subxaana watacaala khamriga wax weeye u xarimay iyo wax kastoo waxa weeye khamriga la mid ah waana shay waxa weeye taxriimkiisa dadka muslimiinta ay ku ijmaacsan yihiin maca alasafi shadiid iyadoo sidaa ilaahay subxaana watacaala khamriga u xarimay oo mafaasidiisa iyo adraartiisa iyo dibtiisa ilaahay subxaana watacaala waxa weeye uu sheegay ayaa haddana waxa weeye dadka muslimiinta waxa weeye ku taxfaafay oo wadamada qaarkood waxa weeye khamriga si caadiya dukaanada loogu gadayo waxa weeye loogu iibinayo khamriga walaalaya cabitaankiisu waxaa waxa weeye khudbadaa jimcaha keena inaan ka hadlo maalintii sarhaad ayaa masjidkana waxa weeye ku tukanayna salaada hortiisa nin waxa weeye khamriilo ah oo waxa weeye dhacdhacaya ayaa waxa weeye soo hortaaga wuxuu dooro ku hadlaya mana aha waxa weeye markaasoo qura intaasoo goor ayaa waxa weye halkaa ku arkay midda leeya khamriga ayaa waxa weeye u cabda suuqa waxa weeye suuqayna iska dhaaf sidaasoo kale dadka xasiisadoo khamriga ka xun waxa weeye cabaya xabal xabalgayaabka waxa weeye ah waad og tihiin sida waxa weye magaalada ay ku dhex saabsan yihiin iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala dad muslimiin inuu naga dhigay oo nicmadda islaamka ilaahay subxaanahu watacaala uu ina waafajiyey ayaa haddana waxa weeye muxaramaadka kuwii ugu cadcadaay waxa weeye ugu xumaanta adkaa ee ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaba u xarimuu sida u adkeeyey kamid ahaa ayaa waxa weeye suuqadii ay ku saabsan yihiin oo masaasijadii waxa weeye loola hor imanaya oo meel kasta waxa weeye ay taagan yihiin waa shay waxa weeye ayaan dahaa oo loo baahayo qof kasta oo muslimi waxa weeye inuu markaas ka murugoodo o ka dhiidhiyo haddii walaalayaal khamriga sidaa loo cabayo eenaba dad muslimiina waxa weye xadka aan la qarsanayn suuqii waxa weye xadka cad lagu cabayo arrinkaasi waxa weeye waa dambi waxa weeye aada iyo aada u weyn waa xumaantiio waxa weeye lala soo isbaxay waa waxyaabaha keenaya in ilaahay subxaanahu watacaala waxa weye cadaabkiisu inagu soo dego waa waxyaabaha keenaya waxa weye ummadaha in la haliibo waataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa cadaabka ka dhalanaya macsiyada iyo xumaanta la sameynaya gaalku ma aha qofka waxa weeye markaas la imanayo oo keliya bal haddii xumaantii laysoo taagi waayo oo xumaantii waxa weeye la qayiri waayo waa u camimaya dembigu kii waxa weeye markaas la imanayay kii kaleba waxa weeye waa u wada koobaya cuqubo ayaa waxa weeye walaalayaal ka dhalanaysa waa inaynu ilaahay subxaanahu watacaala un ka baqano oo un ku kacno waxa weeye muhimat alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar oo xumaanta waxa weeye sidii looga hortagi laha aan ku dadaalno baaraka allahu fiikum alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ila yawmi ddiin ayuha almuslimuun walaalayaal sunada rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam haddaynu fiirino sida rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam khamriga uga digay waa mid waxa weeye aad iyo aad u badan oo waxa weeye aynaan koobi karin waxaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam axaadiista qaarkood uu ku tilmaamay qofku marka khamriga uu cabayo in iimaanka waxa weeye laga rabsanayo oo qof muumin oo iimaankiisu waxa weye uu dhamaystiranyo una ahayn walaa yasrabuhaa xiina yasrabuhaa wa huwa muumin buu rasuulku yuri qofku ma cabayo khamriga markuu cabayo isagoo muumina haddii u ahaan laa yacni qof iimaankiisu dhamaystiran yahay oo waxa weeye iimaankii kaamilka ee waajibka haddii laga helila xumaanta lagu yimaadeen laakiin waa qof waxa weeye iimaankiisu daciif u yahay oo iimaankiisu waxa weeye naaqis u yahay hadduu yahay yani qof garanaya khamrigi inuu xaaraan u yahay oo haddana ilaahay subxaana watacaala inuu caasi u badheelaya waa qof waxa weeye iimaankiisu una kaadinayn oo daciifulimaan ah qofka laakiin khamriga isagoo xalaal u arka ee waxa weeye xalaalsanaya aaminsan inuu xalaal u yahay kaas isagu waxa weye waa qof murtad oo gaala sida culamada muslimiintu waxa weye ku ijmaacsan yihiin haddii kalena waa qof faasiqa oo dembi waxa weeye aada iyo aada fool xun la yimi waxaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam khamri khamriga uu ku tilmaamay in toban nooc oo khamriga dadka waxa weeye xidhiirka la leh in la nacdalay oo naxariista ilaahi subxaana watacaala laga fogeeyey waxaa rasuulku yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam sida xadiidka ibn cabd ibnu cumar axmed iyo keyrku uu soo warinayo lucinat alkhamr khamriga waa la nacdalay laf ahaanteeda ilaahay subxaana watacaala wuu nacdalay walucina saaribuhaa qofka cabayana waa la nacdalay walucina saasiiha ka waraabinaya ee dadka siinaya waxa weeye waa la nacdalay walucina baayicuhaa ka iibinaya waa la nacdalay oo naxariista ilaahay subxaana watacaala waa laga fogeeyey walucina mubtaacuhaa ka waxa weeye iibsanayana waa la nacdal walucina caasiruhaa ka waxa weeye samaynaya waa la nacdalay walucina muctasiruhaa waxa weeye ka dalbaya loo samaynayana waa la nacdalay khamriga walucina xaamiluhaa ka khamriga sida ee qaadaya amba ha ku qaado waxa weeye markaas gaari amba waxa weeye garabka ha ku qaado amba wax kale ha ku qaado waa la nacdalay isagana siduu doono waxa weeye huu qaado walmaxmuulatu ilay ka waxa weeye loo sidana waa la nacdalay saasaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam oo xadiidkaa ugu tilmaamaya cid kasta oo xidhiidh la leh khamriga ka cabaya ha noqdo ka cabaya ka u shaqaynaya ha noqdo ka gadaya ha noqdo ka loo gadaya ha noqdo ka sida ha noqdo ka loo sida ha noqdo intaba waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisi waa uu ka fogeeyey waxay tilmaamaysa waxa weye yani waa dembi kabiira ah oo qofka u sababaya in ilaahay subxaana watacaala naxariista uu ka fogeeyo waxaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiis ibnu cumar uu soo warinayo muslim kusoo arooray uu yihi man shariba alkhamra fi dunya oo lam yatub minha xurimaha fi laakhira qofka khamriga addunyada ku cabeen ka tooba keenin aakhire waxa weeye ku cabi maayo waayo waa shay markaa khamrigu addunyada waa ku xaaraan laakiin waxa weeye markaas aakhira xalaal baa ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay inkastoo markaa uu ahayn kanoon cabeyneen maalka iyo caqliga waxa weeye doorinaya laakiin xagga magaca ayuu kan waxa weeye adduunyada kala wadaaga marka qofka waxa weeye adduunyada shaygaa xun ku cabda aakhira ilaahay subxaana watacaala kan waxa weeye markaasi u dhigma ee waxa weeye ka wanaagsan ee magacu kula wadaaga ilaahay subxaana watacaala aakhira sii maayo aljazaau min jinsi alcamal wixii ilaahay uu xarimay markuu adduunyada kusoo degdegsaday aakhira ilaahay subxaana watacaala uu kaga xarimay waxaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam qofka khamriga cabaya uu jideeyey wax weeye u xado oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam sida xadiis anas saxiix bukhaari oo muslim kusoo aroortay qof wax weeye khamri cabaa loo keenay markaasaa waxa weeye markaas uu garaacay abatan ayaa waxa weeye markaas uu garaacay iyo waxyaabo kala duwan oo marka alaamaha waxa weeye markaas simirtu ay kamid tahay jariida sunna ayaa uu ku garaacay qaarkood kabaha iyo waxa weeye ay ku garaacayeen waktiga abubakarna afartankaas ayaa waxa weeye la garaacay waktiga cumar ayaa khamriga cabitaankiisaa batay markaasa saxaabada waxa weeye ula tashaday dabeetna waxay ugu taliyeeleen u tilmaameen cabdiraxmaan bin cawf uu soo jeediyey in waxa weye xuduudda ka ugu fudan xadkiisa laga dhigo sideetankeeda laga dhigo sidaasa waxa weeye saxaabadii kalena ridwaan ullahi caleyh bay ku waafaqeen oo ijmaacu saxaaba waxa weeye noqotay markaas culimadu waxay leeyihiin afartan in la garaaco sidaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam markaasuu garaacayo saxaabadu waa mid waxa weeye sunna sideetan waxa weeye markaas in la garaaco sidaa cumar u jideeyana radi allahu caleyh saxaabadu ka ijmaacayna waa mid sunnaa waayo waxaa la fiirinaya xadkiisa yani kolba maslaxadii sidii ay ku jirto ee waxa weye markaas dadku khamriga cabitaankiisa ay kaga tegayaan haddii markaa aada uu faafo waa in waxa weeye markaas sideetanka la garaaco cuqubadiisi la tashdiidiyo haddii kale markaa afartanka in la garaaco ee waxa weeye ayaa noqonaysaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam waayo xagga maslaxada ayaa laga tiirinaya waxaa xadiista qaarkood kusoo arooray qofku khamriga haddii mar afraad waxa weeye uu cabo in la dilayo fa in caada fi raabicati faqtuluu haddii mar afraad waxa weeye uu cabo dila baa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu yihi xadiidkan waxaa culimo fara badan ay ku tegayen iyo xadiis muxkaman mansuuq ahayn oo qofka haddii waxa weye khamrigu uu dayn waayo oo markaa waxa weye uu ka tegi waayo waxuu noqonaya waxa weye waslo faasida oo mujtamaca muslimka waxa weye ku dhex jirta marka imaamka waxaa u banaan inuu tacsiiro oo tacsiirkiisa waxa weye uu dilo sidaasaa banaan bay yidhaaheen waana madhabka raajixa aimada muxaqiqiinta raxmatullahi caleyh ay ku tegeen ee walaalayaal aafada waxa weye khamriga ee sidaa ilaahay subxaana watacaala uu taxriiriyey waxa weye aada iyo aad bay ufaaftay suuqadii bay ku faaftay oo isagii khamrilayaashibaad waxa weye aada arkaysa meelo lagu iibiyaana waxa weeye markaas waa jirtaa walow waxa weeye haba qariyaane ila xaggii kala yimaadeen haddaan dad aynay waxa weeyaan ka gadin oonay ka iibin xafiisyadaad arkata oo kale sida suuka waxa weeye lagu cabayo waxa waxa weeye arrimaha mas-uuliyadda inaga saaran waa in ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka baqano oo qaabka loo ilaajinayo yani waxa weeye dadka lagala hadlo oo waxa weeye dadka markaa la waariyo cidda uu markaas marka sharciga ilaahay subxaanahu watacaala iyo xumaanta waxa weeye dadka ducaadiya ay faafiyaan ay sheegaan waxaa loo baahan yahay waxa weye xadka in lagu ogo cidda mas-uuliyadda xadka koogitaankiisa ay ka saaranta waxa weye waa dawlad waayo shacabka taasi waxa weye mid marka ay kari karaan una taca waxa weye maaha dhib iyo nusad ayaa ka dhalanaysa sida waxa weye culamada ahlusunna waljamaca ay takriiriyeen laakiin dawladda waxa weye mas-uuliyadda ka saaran ilaahayna subxaana watacaala mas-uuliyadda ka saaran waa uu kala xisaaban kari doon- doona maalinta yowma qiyaama hadday adduunyada ku dayacaan ilaahay subxaana watacaala maalinta yowma qiyaama waxa weye uu kala xisaabtami doona mas-uuliyadda waxa weye waa inay kasoo baxaan xuduudda oo la oogo wax inagala nuqsaamaya ma jiro bal ilaahay subxaana watacaala siduu tilmaamay ilahay baa subxaana watacaala u aqoon badan maslaxadeeda oo danteeda iyo manfacadeeda waxay ku jirta ilaahay subxaana watacaala isaga u aqoon badan ilaahay subxaana watacaala isaga lafaheena waxa weeye naxariis badan ilahay subxaana watacaala ee waxa weeye sharcigeliyo xakiim ah walakum fi lqisaasi xayaatu ya uli lalbaab qisaasta hadday noqoto haddii waxa weye in wax laysku qisaaso xuduudda kale haddii ay noqoto nolol ayaa wax weeye ku jirta risq ayaa ilaahay subxaana watacala wax weeye noogu ballaarinaya nabadgelyo ayaa waxa weeye aan ku helayna waa in waxa weeye ilaahay subxaana watacaala xuduudiisa in la ogo ee waxa weeye markaas loo noqdo oo waxa weeye dawladdu markaas ay u noqoto oo waxa weeye loogu naseexeeyo oo waxa weye markaa waxay kari karaan cala alaqal xataa yani intay kari karaan in waxa weeye ay ogaan waa in waxa weeye loo sheego markaa loo naseexeeyo oo dadka waxa weeye odayaasha kuwa cuqaasha kuwa salaadiinta cidda marka hadalkooda waxa weye masmuuc yahay intay u tagaan ay waxa weye si fiican ugu sheegaan oo ugu nasiixeen waxaa la yaaba beriyihii maxaakimta ay soo baxeen dad baa waxa weye waxay ku dharwaaqayeen dawladdu waa inay sharciga ilaahay nagu xukunto war sharciga ilaahay ma maxaakimta markay soo baxda ayuu ku xidhna sharciga ilaahay maxaakimta ka hor iyo maxaakimta kadib iyo wakti kasta ilaahay subxaana watacala uu kaaga baahan yahay dadkii ku qaylqayliyay waxa weye sharciga ha nalagu xukumo maxay maanta ugu baanta waaye sharciga ilaahay subxaana watacala ma maxaakimta ku xidhna miyuna ilaahay subxaana watacala wax dadka dhammaantood uga baahay uu ku waajib yeelay waxa weeye una ahayn mar kasta xilli kasta waxaan ugu baaqaynaa dawladda iyo sicibka inay sharciga ilaahay subxaana watacala isku xukumaan kuma khaasaa waxa weye markaa xukunku dawladda oo qura shacabka ayaa u koobaya dhammaanteen aanu isku xukunno oo suuqad aanu ku xukunno oo guryo aanu ku xukunno oo xafiisyada aanu ku xukunno oo waxa weeye markaas meelaha dawladda waxa weeye ha lagu xukumo oo dawladdu waxa weye sharciga ilaahi subxaana watacaala hoogto sidaasaan ugu naseexaynayna oo rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam naseexaduu faraya asal allaha caza wajal an yaxfada calayna diinana aladi huwa ra'su amrina rabbana atina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba annar sala allahuma cala sayidina maxamed wacala alihi